waxaan ka cabanaynaa cabashadaas deegaamka labagala keliya ma taalle waxay taallaa deegaamka cabudwaaq afartiisa jiho bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfur waxaan ka cabanaynaa oo idaacadda dalji saaka nagu kaliftay inaan la hadalno cabasho dhib nooga yimid deegaamka cawdaq dadka jooga qaar kamida qaarkaas oo ah dadka kilooyinka wata iyo nimanka dhagaxa gura oo gaariyaasha ku qaada shaambooyinka baa waxaa qashinkii inta lasoo qaado jawaana lagu soo cabeeyo oo meesha xooluhu daaqi jireen la keeno baa jawaanadii inta laga hurgufo baa waxaa jawaanadiina la qaataa qashinkiina xoolihii loo daadiyaa waa tahay muxuu saameynoo ku yeeshay marka qashinkaasi dadka iyo dunyadaba ayaalow wuxuu ku yeeshay inuu xoolihii markay cunaan neefkii hadduu neef caafimaad qaba ahaa inuu jirado hadduu neef jiran ahaana inuu markaas horay ka baktiyo waana wax ee qashinkaasi isugu jiro kaniini iyo baashaan baco iyo haaska sigaarka la cabo waxyaala noocaas oo neefkii dhadhamiyaba kiimikaal ay yihiin weeye wax u dulqaadan karaan ama ma garanaysaa ku wanaagsan in dad magaalo laga soo qaado meeshii xoola daaqaynteed la geeyana maahan annaga waxaa isukaana dabooli waayey annagoo ridii buurneed magaalada u safrina oo caanihii keenna oo subagii keenna oo gaariyaasha maalinka cabud waaqa yimaada iyagoo qaano iyo subag la ciinaya ay yimaadaan baa waxaa amaanna looga dhigay habeenkii boqol gaari oo qashina in magaalada inta laga soo raro la yidhaahdo meesha subagii caanuhu nooga yimid geeyi waa tahay laakiin soo lama odhan karo shacabka qashinka laga soo qaado ama laga soo fogeeyo iyagu wax eeda ma lahan maadaama iyagu ay qarash ku bixiyaan kadibna aysan garanaynin halka la geynaya qashinkaasi
ayaalow ayaga laftirkooda eeda waxbay ku leeyihiin qofku qashinka aruurinayo wuu gubi karaa qof mas-uul inta u dhiib u dhigi karaa ama godadkaas ku soo rid ama meel kaloo asturangee laakiin qofku gaarigu xagge u socda xagga baadiyaa war iga sii qaado dhaxas ku sii tuur weeye qofka u dhiibayo wuxuu leeyahay wuuna u yahay qofku meeshu wax u wado waayo gaarigan gaarigaasa dadku abeel bay wadiyaan warinaadan haddaad sii socota qashinkaa qaada miyiga gee weeye waxa meesha yaalla qof walbana baliisha wuu yeelan karaa marka waxaan codsanaynaa haddaan nahay bulshada reer miyiga in xoolaha nalooga daayo qashinka xooluhu waa naga wada dhexeeyaan waa xoolihiini waa kuwaad sida dooliyi caanahooda magaalada ku haysataan naga daayo qashinka waa tahay adigoo mahadsan darawallada ama dadka kale ee soo qaada qashinka ee magaalada ka soo qaada aad sheegtay inay idian keenaan wax wada hadal ama kala yeelateen arrintaas aad ka cabanaysaan walaalow anigu dhowr jeer gaariyaal qashin wada waa arkay waxaana ku yidhi waxaanu nin xoola daaqaynka la geeya ma fiicna ee naga daaya waxayna iigu jawaabeen adiga gurigaada dhigi mayna waa gudbinaynaa war meeshaad u gudbinaysaan waa meel xoola daaqeena waxaan ama god ku rida ama guba midda kale wixii haddii reer miyiga markii lagu soo dhexdaadsho ay gubi lahaayeen jawaanadii baa inta lagala baxay bay hal kilomitir oo kalea bacihii iyo qashinkiiba firisan yihiinba waxa jawaanadii lagu keena waa laga baxshay maxaad fadhiina u diraysaa marka bulshada laga soo qaado qashinka iyo dadka soo qaada ee aad sheegtay inay agtiina keenaan ama deegaanada aad ku noosheediin kusoo daadiyaan maxaa fariinaad u diraysaa waxaan fariin u diraynaa inay naga daayaan qashinka walaalahana qashinka inay naga daayaan wax dana kuma jiraan qashinka in miyiga la keeno xooluhu hadday baaba'aana dhibku meel walbuu saameynhayaa midda kale dee miyiga magaala waa heshiisa markaas waxaaba laga baqhayaaba haddii ma garanaysaa maalin walba qashin magaalada ta laga soo qaado nin xoolihii lagu dhex daadsho xaaladdu inay si kale isku bedesho hooyooyinka caruurta wiilasha dhikilooyinka wata iyo kuwa shaambooyinka wata waxaan dhammaantood u sheegaynaa naga daaya qashinka dowladda iyo maamulka cawdaq iyo odayaashana hawsha inay ka hadlaan baan doonaynaa oo si dixan uga hadlaan oo si guud uga hadlaan oo aan indhaha laga qarsan qashinka magaalooyinka ta laga raro miyiga loo raraayo